intiina dhegeysta idaacadahaygii arbacadii iyo khamiistii ee toddobaadkan waxaanu sii daynay qeybo ka mida waraysi dheer oo v o a la yeelatay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud oo booqday xarunta v o a da ee london ayaa waraysigii waraysi dheer waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dalka iyo ujeedada loo aasaasay xisbi uu isagu hadda hogaamiyo isbedelada ka dhacay gobolka iyo arrimo kalena uu ka hadlay haddaba kusoo dhowaada barnaamijka martida microfonka oan inta badan ku eegino waraysigaasi oo intiisa badani ay hadda cusub tahay falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka waxaa marti inoogu ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee magaalada london waraysigan oo dheera ayaa qaybo ka mida waxa aad ku maqasheen idaacadaheenii dhowaa qayb cusub oo ka mid ah waraysigaasi ayaana ku maqli doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ugu horreyn waxaan weydiiyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ujeedka ku dhawaaqista xisbigiisa waxaan ugu horreyn weydiiyey madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ujeedka iyo ku dhawaaqista xisbigiisa cusub ee midowda nabadda iyo horumarka wel xisbiga dalka dabcan waad ogtaha anagu two thousand ten aan xisbi sameynay berigaas xisbiyo badana samaysmay dalka ka samaysmay laakiin xisbiyadaas waxay u samaysmeen si oo aan meel cidlaha meel banaanay ka samaysmeen oo shuruucdii iyo wixii ma jirin laakiin maanta dee sharcigii xisbiyada dalka ka jiro siyaasad dowladdu waxay qaadatay xisbiyadu inay shaqeeyaan siyaasada xisbiya lagu galo marka de anaguna xisbiyadaas dalka ka dhismaan ka midnahay dhowr iyo labaatanaa naga horeysay oo horteen dhisantay haddaan anaguna bilownay maadaama ay cayaarta siyaasadda hadda ay u bedelantay xisbiyo nin walba weelkii weelka wax ku shuba laha la yimid marka xisbigeena saasuu ku salaysan yahay wax gaar oo isaga u gaara uu qabo ma jirto marka dad badan waxay u arkeen in ololihii doorashada labada kun iyo labaatanka aada bilowdeen raje intee la-egaa ka qabtaa labayo laba marka la gaaro labada kun iyo labaatanka inaad isi soo sharaxdo ama xisbigaagu uu noqdo xisbi xaakim may horta dee ololihii doorashada bilowday ma sax ma ahan leanna doorashada weli ma dhowa laba sanaa ka dhiman qof laba sano ololo wadi karana sidiisaba ma jirin laakiin sameynta xisbiyadu dee ololaha kamid maa ko falastiin dee waa kuu sheegay labaatan xisbiyaa samaysatay ololo ma ahayn xasan sheekh midka odayga ka yahay markuu sameysay muxuu ololo u noqday waa su-aal ayada lasileeda in la isweydiiyo u baahan taas waa qeyb qeybta kale tan doorashada laba kun iyo labaatan annaga xisbigaan sameynay haykalka structureka weli wax badanaa nooga dhiman marka structurekaas uu dhamaystirmo oo xisbiga uu noqdo xisbi wax walba u dhan yihiin oo gobolada iyo jamhuuriyadda o dhan joogo diaasbarada jiro meel walba jira then decisionka ayaa xisbiga magaciisa ku cararaya markaasaa uu soo baxaya haddii alayira dalka muddaa ka maqneed markaa hadda ku laabatay sanad iyo iyo dhowr biloodaad ka maqneed maxaa isbedela oo aada dareenta
aniga marka aada dalka ka dalka dabcan soomaaliya dowlad dhisida soomaaliya waxay soo bilaabatay mar hore process socda waaye processkaasina hoos u dhac iyo kor u kacba waa leeyahay meelo badan oo hoos u dhac aan ka dareemay way jiraan meelo badan oo kor u kac ka dareemana waa jiraan maxaa ka mid a meelaha aada hoos u dhaca istiri waa arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionskii amniga iyo ciidamada iyo waxaan isleeyahay sidan si ka fiican oo loo sameyn kara amni jirtay waa igu jirtaa laakiin dee dadka mas-uuliyiinta ay dalka taladiisa hayay unaa sida sida u arkay arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku irahday ay waxaysayna waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday marka dee processkaas socdo oo wadadaas dheer oo safarkaa de caqabadana way leedahay godad waa leedahay meelo taagmaa waa leedahay laakiin over all aniga nin waxaan ahay qof mar walba optimista ama qof mar walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka inta badan dalku inuu hagaagayaan arkaa rajadiisuna ay mustaqbalka fog ay fiican tahay
waxaa tahay madaxweynihii soo dhisay inta badan marka puntland laga reebo maamul goboleedyada hadda wadanka ka jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkana waa ogtaha meeshay kala joogaan oo wax xiriira hadda ma lahan oo xiriirka waa kuwa isku jiray maxaa isleedaha arrimahaasi way keeneen wel cilaaqaadka maamul dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeey wuxuu kamid yahay meelaha aan isleeyahay sida loo sameeyey si sida loo loo xadliyay ama loo wajahay si ka duwan oo ka ron ama loo wajahi kara ay ugu jirtay kamid tahay dowladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qeybihiisi kala duwanaay oo dhan dowladda ayadaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo oo la waxeeyo mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin marka arrintaasi waxay leedahay dareenkeeday leedahay waana rajaynaya madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxuu ay xallisanto
markii lagu doortay ugu horeysay waraysiga ugu horreeya v o a siisay waxaad ku sheegtay in arrimaha ammaanka ah xoogga saari doonto waxyaabo badan oo ammaanka laga qabtay waxyaaba aan laga qaban intaba waa ay jireen maanta meesha uu jooga markaa fiiriso madaxweynihii kaa dambeeyana dabcan ballantaasuu qaaday maxaa ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in amniga gaar ahaan caasimadda la sugo al-shabaabna laga adkaado horta caasimaddu jasiirad yar oo badweyn ku dhex taalla ma ahna dalka ku dhex taalla amniga caasimaduna wuxuu ku xiran yahay amniga meelo kaloo badan matalan way adag tahay amniga caasimadda in la sugo inta labada shabeelle oo maxaanku irahda caasimadda ku xiran amnigoodu uu xun yahay ama nimanka shabaabah ay joogaan marka aniga waxaan isleeyahay horta dee amniga caasimadda waa priority waayahay laakiin amnigaas guud uu ka mid yahay xaaladda ciidankii nabadgelyada amniga oo ama xooga dalka soomaaliyed ha ahaadaano ama nabad sugidda ha ahaadaan yani xaaladda maanta ay ku sugan yihiin iyo isbedelada qaar ka dhacayo ama ka socda yaan isleeyahay in ay maanta ay tahay caqabad weyn oo horumar deg deg ah in la sameeyo ku noqonayso isbedel kastaa dabcan waqtigiisuu qaataa waayihiisuu leeyahay waxa ka dambeeya iyo xigmadda ka dambeysa runtii aniga ma ogi laakiin dowladda ayadaa og oo dee go-aanada ayadaa gaartay laakiin milatariga iyo nabad sugidda xaaladooda sida hadda ay tahay waxaan isleeyahay waxay qeyb ka tahay caqabadaha ee amnigu inuu horumaro ka waxaysmayo dabcan amisomna sideeda waa sidoo kale marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo sida ay yihiin si dhaanta loo qaban karay oo amniga ku saabsan iyo qaab dhismeedka ciidamada amniga jira waxaa jirta waxyaaba aan bugaagta ku qornayn laakiin laysku sheego ah qofki mar soo mara mar labaad ma soo noqdo madaxda marki mar lasoo arko inay haddana hadda ma dhacda inay wareega kusoo laabtaan siyaasadda dabcan hogaamiye dhalinyaraana waa tahay dabcan warkaas waa jiraa laakiin wax badan oo oo ka mid a waxaas ayaa ayaan ayaan soo beeninay madaxweyne inuu taramkiisa dhamaa dhamaysto ma dhici jirin oo muxuu ahaay iyo baarlamaankiisa isla socda inay xillig inta dhamaystaan baarlamaankiina ka gudbo baarlamaan kale la doorto madaxweynihuna ka gudbo madaxweyne kale la doorto cadan cabdulle cusmaan xilligiisii taramkiisa wuu dhamaystay baarlamaankiisiina taramkiisa wuu dhamaystay aniga intaan xasuusto maybe haddaanan xusuustayda xumeyn aniga iyo baarlamaanka ila shaqaynayay waxaan ahaynay labada intertiws intii oo kala samaysay marka taasba haddii ay dhacday madaxweyne inuu soo noqdona way dhici kartaa
waxaa jirta xilliga adiga aad madaxweynaha ahayd saddex ra-iisul wasaaraha dowladdaada soo martay waxayna ka mid tahay waxyaabaha la yidhaahdo waqti badan ee ka dhumisay dowladdii madaxweyne xasan sheekh oo xilliga ama ololaha noqoto lagu ridayo ama dhismaha ama consult wadahadaladii lagu noqonayo waqtiga intaba ay qasaarinayeen dowladda hadda joogtaahi muddo aysan madaxdii hore soo wada joogin ayay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu soo wada joogeen ma isleedahay dhinacaas waxoogaa yar dowladda maanta jirta ahayd
absolutely annaga in aan ra-iisul wasaarayaashii babedelnay wax fiican ma ahayn soomaaliya iyo dowlad dhisidana uma fiicneen laakiin marmarka qaarkood wixii soomaaliya dowlad dhisida u fiican keliya ma samayn kartid marmarka qaarkood waxaan dowlad dhisida u fiicneen ama waana run inuu waqti uu dhumay oo waqti ka dhumay marka waxaan qabaa taas definitely waa xaqiiqo ma ma dafirayno waqtigaa nooga dhumay oo inuu nooga dhumo aanay ahayn waxaa soo haray midda hadda dee madaxweynaha ra-isul wasaaraha hambalyaan le waa fiican yihiin laakiin macnahooda maaha inay ayagu fiican yihiin soomaaliya o dhan baa politicala soo wada fiicnaatay oo korowhayso dadkaa kurowha baarlamaankaa kurowha dadka caadigaa kurowha madaxdaa kurowha soomaalida soo fiicnaatay awgeeday ku timiday laakiin muxuu ra-isul wasaarayaasha shalay iyo ra-isul wasaaraha maanta inay kuwii shalay xumaayeen ka maanta u fiican yahay maaha laakiin soomaaliya horumar gaartay oo stagekaas soo gaartay waxyaabaha dowladdaada marka hadda dib loogu noqdo ay dad badani ay dareemaan in qaladaadka ay gashay ay ka mid ahayd m inaad adigoo aragna waa dhici kartaa waxaa ka mid a in gobolka banaadir xuquuqdiisa ay luntay oo gobolka banaadir meeshii maamul goboleedyada kale ay maamulo dhisteen gobolka banaadir aadan xuquuqdaasi siinin maxaa arinta gobolka banaadir waagaas kuugu muuqday fakarkaaga ku aadanaas wax miska bedelay gobolka banaadir aniga waagaasna waa iigu muuqatay haddana weli waa qabaa dadka gobolka banaadir degan inay xaq u leeyihiin inay maamul samaystaan definitely taas waa right xuquuq waaye lama dafiri karo shalayna waan qabnay maantana waa qabnaa laakiin waxaa jiray caqabado dib u dhigay dib u dhig un ma ogiyay diidme iyo ma aha caqabadahaas dib u dhigayay qaar badan oo kamid a caqabad siyaasadeed waaye qaarna caqabado farsamo waaye annagu waktigeenii su-aal taagneyd oo aan ka jawaabi kari weynay duruufihii nagu hareereysnay awgoodaa jirto dowlad dowla maamulka gobolka banaadir dowlad goboleed haddii la dhaho iyo maamul sidiis u madax banaan haddii la dhaho iyo dowladda federaalkaas say u wada jirayaan ee u wada joogayaan gobolka banaadir masalada oo su-aasha oo oo u baahan waay haddii hadda gobolka banaadir maamulkiisa madaxdiisa waa la magacaabaa dowladuuna ka tirsan yahay dowladda dhexe ka tirsan yahay shalana ka tirsanahay haddii maanta marka gobolka banaadir ay waxa ay xaqa u leeyihin ay qabsadaan dowladduna waajibkeeda ay ka baxdo saacido oy maamul samaystaan oo dad lasoo doortay ay yimaadaan aniga waxaan dareemayaa intayna taas dhicin su-aalo badanoo in laga jawaabo rabo aa jiro oo in laga jawaabo ay tahay haddii aan laga jawaabin maamulka la sameeyana jiritaankiisa ciriiriyu galaa dowladda jiritaankeedana ciriiriyu galaa leanna dowladdan gobolka banaadir ay degan tahay gobolka banaadir ay ka talisaa gobolka banaadir dakhligeeda bajetkeeda inta badan boqolkiiba uu ka yimaadaa haddii maamul lasoo doortay uu yimaado dabcan qarashkaasi dadka gobolka banaadir bixi ayaguna ka maqan yahay waa xaqiiqo laakiin dowladnimada soomaaliya dadka gobolka banaadir wax badan usoo sacrifice gareeyaan nolol badan iyo hanti badan wax badana uga baxay inay muddo yar usii adkaystaan aniga waxaan isleeyahay waa waa qadiyad saxa laakiin xaqi u leeyihiin maalinta nin la doortay gobolka banaadir uu yimaado wuxuu soo istaagaa mowqif ah dalka dhan waa noo dowladda dhexe waa noo dhexaysaa dowlad goboleed kasta waxay dhiibtaan aniguna dhiibaya hala ii badiyo aniga imaan aniga hala ii badiyo laakiin waa inaa la dhiibaa dee dowlad goboleedyadana in badanoo kamid waxba ma dhiibi karaanbo hadday jecel yihiin xataa inay dhiibaan ma dhiibi karaan maanta realitiga xaqaa'iqa maanta taagan marka su-aashaasaa waxay nooga baahan tahay in la xaliyo oo options la sameeyo sidaanaa lagu wada jiri karaa la yiraahdo markaas midka ugu haboono suurtagalka ah oo maanta suurtagalka ah iyadoo berrina lasii horumari doonaa la qaadanaya laakiin annagu fursad umaanaan helin su-aalahaas aan uga jawaabno dowladda hadda jirta laakiin ayadaa laga rabaa hadda ayadaa joogto inay ka jawaabto inay ku mashquulsan yihiin in kalena anigu hadda xog badan kama hayo ma ogi waxaa jirta in dhowr iyo tobanka sano ugu dambeysay ay caqabad ka taagneyd maamulada dalka soo maray madaxweynihii kaa horeeyey adiga iyo madaxweynaha hadda joogaba oo dowladnimadii ay fidi la-daha mararka qaar amniga uu adkaan la-yahay shabaab ay weli ay jiraan magaalooyin ay dhowr iyo tobanka sano ugu dambeeyay weli ay gacanta ku hayn marna aan laga qaadin dagaaladu amisom markay hadda socoto dhaqaaqda ay haddana dib usoo noqonayso caqabada adiga kuu muuqata ee dowladnimada soomaaliya inay si buuxda u horgasho oo dhulka shabaabka hadda gacanta ay haystaan gacanta dowladda ay soo gasho maxay yihiin
caqabado badanaa aa jira caqabaduhu kuwa ugu waaweyn haddaan ka soo qaado caqabada ugu weyn oo jirta xitaa siyaasadda waay weli waxaan ku guulaysan laa nahay inaan soo celino kalsoonidii aan iskula kalsoonaan lahayn oo aan ku dhisi lahayn hay-ado dadka soomaaliyeed oo dhan ay u arkaan inay ayaga leeyihiin oo ayagu ay matalaan mushkiladda marka taagan mushkilad siyaasadeed waaye haddii mushkiladda siyaasadda la xaliyo constitutionka oo kale muxuu u dhamaystirmi laayahay constitutionka chapterskiisa ama oo topics mawduuciisa waa badan yihiin waxaa laga yaabaa waxa ugu daran oo ilaa shan ama in ka yar toban muxuu ahaay qaybood inay yihiin wax ugu muhiimsan ilaaya hadda waxaa la heli laayahay in consensus lo technical ma aha arrintu farsamo ma aha waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed ay u baahan tahay heshiiska siyaasadeed waa kan naga hortaagan ciidan inaan dhisano heshiiska siyaasadeed waa kan naga hortaagan inaan constitution keena constitution final aan ka dhigno marka meesha waxa yaallo oo dhabtaa waxay tahay heshiis siyaasadeed la-aan ilaa heshiis siyaasadeed oo dhab ah oo soomaalida oo dhan ay ku wada qanacsanta oo lawada ogolaado la helana muxuu ah waxaan way nagu dhib badnaanaya inaan sameyno kaasna waktigu qaadana oo hadda beri iyo beri dambe yacni eventi ma aha yani arrin hal mar dhacday oo dhamaatay ma noqonayo waddo dheeroo la maraayo waayo waddadii in badan oo kamida waa lasoo maray dee saan dad u sheegna caqabada waxbay iska leedaha laakiin waa lagu socdaa wayna iman doontaa insha allah dadka ku dhegaysanaya kuwa ku daawanaya maxaa fariinaha u diraysaa
waxaa ugu weyn in ay cabsida inaan iska yarayno dadka soomaalida dhammaan waa cabsanaan mid dowladda ka cabsanaayo iyo mid qabiilka degaankiisa degan oo reer hebela ka cabsanaayo iyo mid ninka in adeerkiisa ka cabsanaayo madaxa daba noqdo inuuba asigaba uu ku soo jeesto ama booska uu ka qaato cabsida caqabadda ugu weyn ee soomaaliya nahays waa cabsida ilaahay aan ku kalsoonaano annaguna aan isku kalsoonaano cabsida aan yarayno dowlad goboleedka dowladda dhexe ka cabsanay dowladda dhexe dowlad goboleedka ka cabsanay madaxweynuhu baarlamaanku ka cabsanaa baarlamaanku madaxweynuhu ka cabsanaa cabsida waa faktorka ugu weyn oo na haysto oon horumar siyaasadeed iyo horumar gicsi kala inaan cabsida yarayno oo allana ku kalsoonaano annagana isku kalsoonaano leanna qof haddii xataa qof uu waxaad ka cabsanayso uu sameeyo one time waa weligiis ma samayn karo hadduu maanta ku khayaano beri kuma khayaani karo beri daba kuma khayaani karo waanad baratay laakiin inaan fursadba la isi siinin waayo midda taagan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hala soo celiyo kalsoonidii cabsidana hala yareeyo si dowladnimadu ay noogu xoogeysato aada umahadsantaha madax falastiin adaa mudan waa mahadsantaha intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka uu marti noogu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud intaan mar kale dib u kulmi doono nabadgelyo